deegaanka jasiire ee gobolka shabeellada hoose oo ah deegaan dalxiiseed iyo weyba dalxiiska maalintii saddexaad ee ciidilinjey awlaada agoonta ee kajarta canaanada maama ugaaso meelaseyta iyo farxadda ciidda ku wada qaada doonaan qaar ku mid ah dhalinyarada kajarta baro bulshada ee caankana qeybna ku hay dalxiiska lansuubi awlaada agoonte iyo weyba iyo bulshada soomaaliyeed ankabaaqina in la garabsuruma xarunta maama ugaaso caruurta ay hooyo siraad ama maamo ogaasi sida u taqaanaanba ee gacanta ku hayso waxaan ugu mahad celinaynaa adduunya aakhiraba inuu ilaahay kaga abaalmariyo sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa maamada kale ee ilmaha nala ciidsiisa maanta maama shamso foundation oo maanta dhammaanteenba na wada ciidsiisay iyadana waa ugu mahad celinaynaa sidoo kale walaalkeen nasruddiin oo u soo baxay in uu ku soo biiriyo mid ka mida dhallinyarada soomaaliyeed ee u baahnaa inay maanta ku soo biiraan dhallinyarada kale hooyo ugaasi ay gacanta ku haysay waxaan ugu mahad celinayna walaalkeen nasruddiin oo meel fog kaga yimiday kaga yimiday jigjiga ilaa muqdisho waxaan ugu mahad celinaynaa shaqada quruxda badan leh oo uu qabtay waxaan kaloo ugu mahad celinayaa saaxiibada kale oo loo heliya safarka sida saaxiibkay loosey iyo abtigey ama saaxiibkay geysey ama good geysey dhammaan saaxiibada maanta halkan ku ciyaaraya waa u mahad celinayaa dhallinyarada qaybahooda kala duwan saaxiibada kalena oo nala socdana waa u mahad celinayaa waxaan rajaynaynaa insha allah inay u noqoto maalin qurux badan ciid walbana waa la ciidaysan doonnaa maalin walba oo farxadeed waa la qaadan doonnaa waa u mahad celinaynaa mar walba hooyada hooyo la'aantaa waxba maynan noqonayn annagu hooyo la'aantaa waxba may noqdeen ilmahan ama dhallinyaradan carruurtan maanta soo baxaysa boqol iyo dhowr carruur ee gacanta ku haysa hooyo ugaaso ceelna uma qodna cidna uma maqna oo iyada aan ahayn in lala garab galo lala garab istaago lagu ogaado ayaanu ka codsanaynaa bulshada soomaaliyeed ka dambeyntii maamo ugaaso oo ee madaxa xaruntun xanaanada dadka agoontee iyo weybay magmahadnagday dhammaan dadka galankujeysidi in awlaadun walla bara korsiimo feylana lansuubi wallo waxaan leeyahay ciid wanaagsan soomaaliya iyo islaamkaoo dhan meel ka soo joogteen ciid wanaagsan idul adxa mubaaraga idin leeyahay maanta waa soo ciidnay sida ay maxay ahayd ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka oo dhanba ay wada ciidayaanaan soo ciidna intaas waxaa noo soo dhir farxad ah inaan soo dhoweyno wiilkeenna nasruddiin hiil shacab oo sida uu sheegay asiga ii daawaja anna aan uga arki jiro meediyada ilaahay dartiisna aan u jeclahay qof kastoo maxay ahayd ood ummadda caawiso garab istaagto ummadaanna waa jecelna ilaahay dartiisaa u jecelnahay maama soo dhowow magaalada magaaladaadi waaye beledka beledkaagi waaye insha allahu tacaala aadan waxaan ugu mahad celinaa dhallinyaradan kale oo ayaganana wada garab taagan mar walbana maxay ahaytood la-aantood aanan shaqay lahayn dhallinyaro badan inta badan ee muqdisho magaalada dhallinyarada labeenta ah way garab istaagaan ayagana waa salaamaya ciid wanaagsanaan leeyahay inta hadda ila joogtay inta maqano duruufo ay u saamixi weysay inay maanta nala ciidaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa mahadsantiin